munaasabad kooban oo ka dhacday dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa dowladda soomaaliya kala wareegtay dowladda ruushka markab siday sheexnado macaawino ah taas oo gaaraysa shan iyo labaatan kun oo tan oo qamadi ah waxaa goobjoog ahaa madasha lagu wareejinaya sheexnadaha macaawinada ah wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma agaasimaha guud ee hay-adda sodma cabdirashiid maxamuud xasan ayaa ka warbixiyay deeqda ay la wareegeen sidaad wada aragtaan maanta waxaan taagannahay dekeddii magaalada muqdisho waxaan ku hadli doonaa magaca dowladda wasiirka arrimaha gudaha anigoo ku hadlayaa magaca guddoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin cabdulle waxaan maanta bartaan u taagannahay in aan xalfaddan daahfurka ah oo ah raashinkan qamadiga ah inaan la wareegno haddii ilaahay yidhaaho sidaan la wada soconno waddankeennu maalmihii u dambeeyey waxaa jiray arrimo aad iyo aad musiibo qaran ah oo ahayd arrimihii fatahaadaha sidaan la wada soconno dadka ay saamaysay arrimahaasi waa dad ku dhow laba milyan iyo bar kor u dhaafa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaheen dalka ruushka maadaama ayna soo gaadhsiiyeen macaawinada wakhti aan aad iyo aad ugu baahnayn oo waddanku ugu jiro marxalad aad iyo aad u adag axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in gargaarka dowladda ruushka noogu deeqday uu ku soo aaday xilli loo baahnaa runtii maantay sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shixnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya israa'iil waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalad adiga ka jirto inay gargaar labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa shan boqol oo kun oo kiish oo min konton kilogaraama yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiye magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo boqol kun dad ku dhow ay dhinteen boqol qofood oo muwaadiniina wasiirka dekedaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi ilkajiir ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad adag xitaa ay haysan wax ay ku karsadaan cunnadan wuxuuna dowladda ruushka u sheegay in looga baahan yahay taageero intaa ka ballaaran dadka fatahaaddu waxyeelaysay waxay u baahan yihin wax fara badan dab ay ku karsadaan ma haystaan weel ay wax ku karsadaan ma haystaan qabadida haddii loo geeyo xataa waxa weye difficult bay ku tahay inay karsadaaduna oo cunaan raashiya waa dal weyn waa suber bawer waxaan uga baahannahay wax weeye intaa wax ka badan baan uga baahannahay oo weliba degdega safiirkana aanu sii farayno aanu leenahay muxuu ahaa qabandidii waa noo taallaa ahla wasaalan hadda in la shiido iyo in la baceeyo iyo in bay naga rabtaa wayna waqti qaadanaysaa si loo gaadhsiiyo dadkii dhaqso waxaannu ku dadaalaynaa inaannu intii tamarteeda addaallo laakiin next timeka waxaan rabnaa iyadoo bacaysan iyada oo ku jirta bahalkii iyo wixii kale la socday oo ay ka mid yihiin nuutrishanka carruurta muxua raashinka qallalan raashinka bahalkii inayna soo gaarsiiyaan gargaarkan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee isugu darsoomay daadadka elnino iyo fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle ay sameeyeen waxa uuna wax weyn ka tari doonaa baahiyaha haatan ka jira qaybo ka mid ah dalka xilli khasaaraha ka dhashay roobka deyrta uu aad u kordhay